doodan oo ku saabsaneyd kaalinta ay dhallinyarada soomaalida ee qurba joogta ahi ay ka ciyaari karaan ka hortagga falalka xagjirnimada ah waxaa isugu yimid dhallinyaro tiradoodu ay gaadhayso boqol oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo badankooda ku dhashay ama ku barbaaray dalkan britain doodda ayaa laysku weydiiyey intii ay socotay sababaha ku riixaya dhallinta ku nool qurbaha inay ku biiraan kooxaha xag jirka ah ee ka howlgala dalal ay ka mid yihiin siiriya ciraaq iyo soomaaliya wasiirka dhallinyarada iyo isboortska soomaaliya maxamed cabdilaahi nuux oo furay barnaamijka doodda ee v o edu ay ku qabatay london ayaa ugu horreyn waxa uu ka sheekeeyey dhibaatooyinka guud ee haysta dhallinyarada caalamka oo ay ku jiraan kuwa ku nool dalalka galbeedka
waxaynu ognahay markii la yidhaahdo dhallinyarada ee taxadiyaadka haysta caalamka oo dhan soomaaliya oo keliya maahaan hadday noqoto dunida carabta iyo hadday noqoto dunida kaleetaba in masaakil fara badan uu haysto daayarta soomaaliyeed waa laba mushkiladood iyagoo ku noqday dunida qaar ka mida mushkilad aada u xooggan markii laga soo bilaabo rabiicul carabigii ku dhuftay ee bariga dhexe iyo wadannada carabta iyo muxuu ahaa ururada xag jirka ee wakhtiga dhow samaysmay labadaasba markii loo fiiriyo waxaan isleeyahay waxay ku tahay arintaasi dhibaato xoog badan daayarta adduunkaoo dhan ka qaybgalayaasha doodda ayaa dhinacyo kala duwan ka eegay dhibaatooyinka lafdhabarta u ah xagjirnimada iyo sida loo xallin karo cismaan cabdiraage oo ku magac dheer xooshow waxa uu ka mid yahay dhallinyarada soomaalida ee ku nool dalkan ee fahamsan diinta islaamka waxaana uu ka hadlay sababaha keena in dhalintu ay xag jir ku noqdaan qurbaha marka hore waxaa jiri jiray xagjirnimo kale oo dunida looga dhaco horumarkeeda iyo nolosha biniaadanka oo ka dhaco jirtay taasaa marka ciyaalka looga faaidaysan jiray macnaha waxay ku jiri jireen nolol aada u liidato xun oo dariiqa taagan iskuulladii inay ka dhacaan inay daraags gadaan inay xabsiyada galaan marka in loogu sheekeeyo inay tahay meeshaan meesha uu ku najaadayo ku badbaadayo waa lagu soo geli jiray laakiin hadda waxaa soo galo meelo oo mataqaana aan laga filanayn dad fiican oo diinka ku fiican oo masaajidda taga ama jaamacadaha dhigta oo jaamacadaha wax ka barta yaa lagu gaadaa taasna waxaa sabab u noqotay dulmiga ka jira meelo badan oo wadamada muslimiinta ka mid ah taasaa marka caadifad dhallinyaradii aan si fiican u fahmin diinka waxaa laga dhaadhiciyey in dadkii la baabi'inayo muslimiintii la gumaadayo saadayilaayo kan dadkeenna inay hadda baraarugaan wax aada u fiican waay yacni hadda waxaa taagan wiilal loo dirsaday jaamacadihii ama gabdho jaamacadihii loo dirsaday ama iskuullada sare dhiganayo in iskuulkii lagala baxo ama jaamacaddii lagala baxo oo aa maqasho ayagoo sii maraayo romania turkiya syriya markaas ka soo hadlo waxaaso dhanaa la maqlaa waana haddana dad aad daadooda u yar tahay marka sababaha keeni kara maxay tahay inaan fiirino waxaa keeni kara masaajidda ma ah roblemka meelaha oo ka imaanaya waxaa waaye social media aaladan oo la isticmaalo oo youtube-ka iyo facebooka iyo meelahaas whatsappka wax lagu soo qoraa ama lagu soo diraa waxyaaba noocaas camal eh cunuga asagoo guriga aan ka bixin oo meel kale aan joogin wuxuu haystaa macallin kale marka warbaahinta bulshada ama waxaa loo yaqaano social media ayaa qayb ka ah waxyaabaha loo adeegsado marin habaabinta carruurta iyadoo halkaasina loo mariyo fariimo qoysas fara badan oo soomaaliyeed ayaana ka war helay ubadkoodii oo ku biiray kooxda isis ee syriya ama ciraaq ama ururka al-shabaab ee soomaaliya sida uu ku doodaya aadan mataan oo madax u ah ururka dhallinyarada ee a t m ee la dagaalanka qabyaaladda hooyaan aqaana anigu dariskeyga oo markii dagaalkii sokeeyo uu dhacay la soo carartay wiilkeediiyo aabahe ninkii qabay la dilay oo xamar kala soo carartay ilmaheedi markii dagaalkii sokeeyo dhacay oo martay lianan suudaan oo haddana liibiya martay oo haddana badweynta sii martay oo haddana yurub soo gashay oo ingiriiskan keentay iyadoo intaas xambaarsan wiilkan yar intaasna waxa ay rabtay inuu u raadiso nolol fiican oo uu waxbarto maalin dhaweyta ayuu intuu iska tegay ayuu hooyadii wuxuu ka soo baxay syriya oo ku dhahay hooyo aad iyo aad baad u mahadsantahay waan kaaga mahad celinayaa soo sida fiican aad ii soo korisay hadda waxaa la soo gaaray wakhtigaan diinteeda difaaci lahaa ee ilaahayna waa baalgudi lahaa taas maaha diin diinteenna nama farin mana aha waxaad leedahay waa la marin habaabiyey si fiican baa loo marin habaabiyey markaasaa weliba waxaa laga hor keenay dee ehelkoodiiyo dadkii dad u jeclaa iyo diinteenii naseexada ahayd sagal canshuur waxa ay madax u tahay urur lagu soo gaabiyo magaciisa sayf oo ka hortaga xagjirnimada dhallinyarada waxaana ay aaminsan tahay in xagjirnimada sii kordhaysa ay qayb ka tahay iyadoo aan laga hadlin oo aan la isweydiinin dhibaatadan waxa ay salka ku hayso iyo sida looga bixi karo Um, waxaan horta anigu gooni ahaan iyo um, colleagues- colleagueskayga oo group ku jiro sidaan waan isweydiisanay meetingyaal badan private baan aan yeelanay even survey baan iska samayno online annaga gudaheena aan isweydiinayno Um, waxyaalo badana horta lala soo baxay tan koowaad waxaa weeye si aan already aan sheegay hadal la'aanta um, oo laga hadlaynin tan labaadna waxaa weeye um, een, sida already la sheegay social media Een, recruitment badan baa ka socda eh, social media oo video videoyaal baa la sameynaya shaqyaal baa ku jira online oo dadka soo qaadanayaan oo dhahayaan noo imaada taasna ma laga hortegin tan saddexaad waxaa weeyaan een, waxyaalo badan oo qalad muslimka laga galo way jiraan waana run oo waan ognahay dad muslim haddaan nahay wadamaheena oo muslimiinta dagaal inay ku jiraan badankood taasna waa run oo lagama cararayo marka anagu waxaan isdhahnay si oo qofka dareemayo in problemka wuu jiraa muslimiinta lagu hayo laakiinse si kale oo aad u difaaci kartid way jirtaa muslimnimadaada even haddaad ka xanaaqsan tahay dagaalka syria ka dhacayo haddaad ka xanaaqsan tahay dagaalka een, een, iraq ka dhacayo waa ka xanaaqi kartaa xaq baa u leedahay inaad ka xanaaqdid xaqna waxaa u leedahay inaad wax ka qabatid ha ahaato demonstration ha ahaato article inaad qortid ha ahaato m p-gaaga localkaaga inaad pressure saartid waxyaalo badan baa qofka biniaadanka ilaahay u furay inuu sameeyo ma ahan qasab in aad qof dishid haddaba waa maxay xalka waa kan cismaan xooshow oo mar kale ka jawaabaya su-aashaas aniga waxaan qabaa markaan usoo noqdo mashaakilka see looga bixi karaa waalidiinta inaysan dhihin culimmada ha la kala qabto ay kala yaqaanaan wiilkooda ama gabadhooda masaajidka ay tegayaan cidda culummo ka ahoo joogta ama cidda qur-aanka u dhigta ilmahooda ama dadka waxbara inay og yihiin dadkeenna waxaa la baray ee, dawaahirta uma yaqaanaan wadaad nin anoo kale ah oo garkan iska gaabsada taayn u xiran yahay wadaadaan ahayna meeluu ka dhihi kara mada aniga fursad waxaan u haystaa microphone leysi waa iska dhihi karaa wadaad ahay laakiin haddaan dariiqaas maraayo wadaad miye wadaadka soomaaliga ah waa wadaad gar weyn wadaad cimaamad wata iyo qamiis lugaha u gaaban yihiin winter haddii la joogo haddii samar la joogo aan kala jeclayn saas waa wadaadka qaabkaas inuu u labisan yahay gabadhana inay wadato baalkaas wadagabka oo isku wada kalarka oo isku wada nooca ah istaalkaas qof aan lahayn wadaad ma gabadha way xijaabo kartaa ayadoon istaalkaas qaadanin wiilkana muslim waa noqon karaa asagoo istaalka baalka qaadanin marka aniga waxaan sheegayaa islaam maxaa la dhahaa islaam waxaa la dhahaa man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi ninka ay dadka muslimiinta ah ka nabad galaan afkiisa iyo gacantiisa sagal canshuur ayaa iyaduna waxaa dhinaceeda ay aaminsan tahay in dhibaatooyinka sababa xagjirnimada laf ahaantooda xal loo raadiyo ay noqon karaan xalka ugu muhiimsan ee wax looga qaban karo dhibaatada waxaana ay tiri iyadoo arrimahan sharxaysa tibyo gurigayga ima yaalo wallaahi been ma sheegayo waxaan tibyo gurigayga igu yaalinne xanaaq daraaddiis tibyoga haddaan shido whatever channel ayaa horad waxaan daawanaya program oo caadiya oo fiction ah markaas laba qofood baa isla hadlaysay markaas qof dhahay oh and I'm gonna go and cause some trouble oh you're gonna be a Muslim buu qof kale ugu jawaabay waa san- waa underlying sentimental messaging in oo adigu lagu attack garanayo diintaada iyo identitygaada waxyaalo badan baa jirta dadka ka xanaaqayaan xaq u leeyihiin inay ka xanaaqaan laakiinse xanaaqaasi productive in loo isticmaalo oo aan xanaaqaas article ka qorno ugu dambayntiina aadan mataan ayaa isna u arka xalka saxdaa inuu yahay fahamsiinta dhallinyarada diinta islaamka ee saxda ah waana midda keliya ee looga hortegi karo dhibaatooyinka xag jirka ah horta kow waa inaynu qaranaa ama balaayo dhan ha wadato wixii doona ha wadato waa dhallinyaradeenii soomaaliyeed kuwa tegaayo oo isqarxinaayo oo reerkii burburinaayo oo masaakiin laynaayo marka taas horta aynu qiranno horta ta kuwaad inaynu dhibaatana haysan aynu qiranno labo aynu ogolaanno inaynu ka hadalno dhibaataana haysatee war see uga bixi karnaa oo aynu gumcaha isqabsanno aynu aynu falanqayno oo la ruugno see uga bixi karnaa dhibaatooyinkan maanteena haysta oo dhallinyarada soomaaliyeed soo soo wajahay saddex inaan ku laabanno oo dib ugu laabanno diinteenna saxda ah, oo aan aaminsanayn in la laayo dad masaakiina oo aan waxba galabsan oo taana la en- en- taana laga baxo looga baxo tan saddexaad tan afraad waxaan dhihi lahaa waa inaynu ka hadalnaa waxyaalaha qaarkood oo dhallinyarada loo isticmaalo oo xooga kooxaha xagjirka ay isticmaalaan sida waxyaalaha ay isticmaalaan oo ay dhahaan bal arka waxa ka dhacaya adduunka bal arka waxa walaaladiin lagu samaynaayo waa inaynu si baalansi ah oo xaqa uga hadalnaa oo aynu dhahnaa ha way jirtaa waxyaalaha qaarkood oo aan habboonayn inay dhacaan laakiin waxyaalahan oo kalena waa dhacana dhinacana ha iska indhatirna haddii aabeedmo waa taana aynu u falanqayno haddii aabeedmo oo aynu aynu ka wada hadalno tan kale oo aan anigu runtii aad u jeclaan lahaa inay dhacdo oo aynu ka hadalno waa culimmada soomaaliyeed culimmada soomaaliyeed burush dhammaantood ma wada marinayno kuwo badan oo ka hadla oo arrimahan dhallinyarada uga diga oo diinta aanan u minceeya oo markay waxyaalo lagu siro ama wax lagu qado uga minceeya way jiraan laakiin waxaa jira inta ugu waaweyn iyo kuwa ugu waaweyn oo ugu caansan inaysan arrintan fara saarin kana hadlin dhinaca kalena dhallinyarada ka soo qayb galay inay dhegaystaan doodaasi ayaa su'aale iyo talooyin ku saabsan sida looga hortegi karo xagjirnimada soo gudbinayay iyagoo in badan oo ka mid ah u arkayay ahmiyadda ay leedahay isku xidhka waalidka iyo ubadkooda ridwaan xaaji cabdiweli v o a london